gudoomiye ku-xigeenka degmada toyoglow ee maamulka dowladda federaalk ee soomaaliya cali cabdi nuur oo waraysi siiyey raadiyaha risaale ee magaalada muqdisho ayaa ka hadlay tababar shalayto degmada toyoglow lagu soo gebagabeeyey ciidamada dowladda soomaaliya oo halkaas tababar ugu soconayay sihayaha wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shalay gaaray degmada tayoglow ee gobolka bokool halkaasoo tababar ugu soo gebagabeeyey ciidamada dowladda gudoomiye ayaa sheegay in ciidamadan tababarka loo soo gebagabeeyey ay sameyn doonaan howlgal ay ku xaqiijineen amniga ayna furi doonaan waddooyin hore al-shabaab ay u xoreen
ilaa adiga xudur magaalmada xudur ilaa eel cali intii dhexdooda ah in lagu howlgalo saddex boqol iyo siddeetan iyo oo ah waxaa kusoo beegay ciidamada markii hore ciidamadan oo howlgalaha meelahan ka howlgala lahay waa yaraayeen ilaa afar boqol amar ay ahaayeen bufiisa ay ku jireen difaac ay ku jireen laakiin hadda ciidamo dheeri ee la helay markaas weerar loo qaado oo jidadkii xirnaay iyo adowgii laysugu fogeeyayo ciidamadan dheeri ee daraaddeeda kalasyada dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka degmada toyoglow ee maamulka dowladda soomaaliya ayaan weydiinay waddooyinka ay xereen ururka al-shabaab iyo inta kilomitir ay u jiraan xarunta degmada toyoglow oo yar waxaa jira dhanka oo jidadka xirin yaan u gudbinay jidadkaasna waxaa ku beegan ciidamadan hadda la tababaray oo wadada in furaan looga talagalay kuwaasa kolley yaa safeynaya kuwaasa furaayo intii kale dhibaato ee kale iyo wixii kale oo dhabeehata sheega lahayn waxaa nooga daran waddooyinka xirin waddooyinkaasna waxaa la dhursugaya marka in ciidamadan hubkooda la siiyo oo oo wadadana la furo intiina ilaahay waa nagu guulayay hadda caawa waa u taaganaa in howlgalkii bilaabo marka hore shabaabka xiri shabaabka ilaa labaatan iyo shan soddon toban iyo toddobo intaas ayuu jiraan kama dheer uguma soo dhawantaas